gudoomiyaha deegaanka iyada ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdisalaan duwaane cumar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaalo culus oo saddex maalin ka hor ka dhacay deegaana dhaca xadka soomaaliya iyo itoobiya si gaar ah gobolka bakool kuwaasoo kale ah yiid aato iyo washaaqo kuwaasoo duulaan ku qaadeen argagixisada shabaab duulaankan argagixisada soo abaabuleen waxaa si weyn uga hortegay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee deegaanadaas ku sugan balse argagixisada ayaa intuu dagaalku socday shacabka deegaanadaas ku nool oo la ildarnaa kolkii hore abaara halkaasi ka jira ay madaafiic ku garaaceen taasoo sababtay khasaare badan gudoomiyaha ayaa sheegay intuu socday dagaalkii argagixisadii ciidanka xoogga dalka in qaar badan oo argagixisada ka mid a u gudbeen dhanka itoobiya taasoo sababtay in dagaallo culus dhex maraan ciidamada liu boolis ee dowla deegaanka gobolka soomaalida itoobiya iyo argagixisadii halkaasi gaartay gudoomiye cabdisalaan duwane cumar ayaa wuxuu ka warbixiyey khasaaraha ilaa iyo haatan intuu la egyahay dhankooda bismiillaahi raxmaani raxiim xaaladda yeed waxa weeye maalinta arbacadii dagaal baa ka dhacay nimankan shabaabka nabaddiidkaayna soo weerareen kow iyo tobanka galabnimo ayna soo weerareen dagaal baa ka dhacay shacab iyo ciidan inta ka dhaxaysa saameyn badan buu u geystay dagaalkaas marka waxa weeye dagaal wejiyo badan buu ahayo yeed keliya lama soo weerarin hal mar baa yeed iyo aatoba la soo weeraray iyo meel yaha washaaqo oo soddon kilomitir xagga koonfurta naga jirta dagaalka marka saameyn badan buu waddanka u geystay dhib badan baa meesha ka dhacay dhimashaa dhacday dhaawacbaa dhacay qaxbaa ka dhacay dhibaato weyn buu dagaalka marka yuu geystay degmada gudaheeda waxaa ku dhintay laba qof laba askar laba askari laba askari oo ciidanka annaga ku dhintay dad shacab oo dhowr iyo tobanana waa ku dhaawacmeen oo dumar iyo ciyaal iyo odayaalba leh oo weliba aad u il daran oo isbitaal fiican aan la geynin dax badan iyo beeqo badanna waa way gaadhay magaalada oo dadkii waxa weeye magaalada waa ka baxeen oo markay ayagoo abaar joogo oo xilliaada ku jira waxa weeye madaafiic loo aabayeelin loo aabayeelinin lagu riday oo meel walba waxa weeye suw iyo hoobiye iyo wax lamida lala dhacay waa dadkii qax badan baa gaahay dhimashada laakiin annagu meesha annada waxaa naga dhintay laba qof iyo dhaawac toban iyo laba qof ah sida hadda aatoo kale waxa weeye degmada aatoo kale iyadana saameyn intaa leeg iyo ka badan buu u geystay waxa weeye qaca iyo dhaawaca iyo dhimashada way nala qabaan haddaysan naga badnayn weliba waa jirtaa arrintaas nimanku laba qaybood bay ahaayeen qayb gudaha etoobiya u socotay ahaayeen annaga kama aanan warqabin afartan iyo shan kilomitir bay ahaatay iyo isku jiraan kala barkooday ka gudbeen kolonya gaadiid culus wadatay ahayd kuwa markii si aan loo dareemin isku mar baa xabadda yeedna way ka dhacday haatana way ka dhacday kolonyadii ayada ina dhaxda ayay ka baxday tuulooyin soddon kilomitir loo jiro oo gudaha ka tirsan gobolkaas dheer ka tirsan ayay xabadda hore uga sii bilaabeen gudaha ayay sii galeen boqol iyo soddon kilomitir gudaha bay galeen ciidamada dowla deegaanka kuwii dagaalka qabsada mooyaane kuwii kale ee gudaha ku jiray baa ka hor imaaday dagaalkaa shalay iyo xalay iyo maanta iyo caaw intaas ayuu socdaa nimankaa meel laagaa bay galeen waxa weeye dowladda dowladda-aanka ayaa ka warbixin doonta oo waa nalaga haboon yahay dagaalkaa laakiin saameyn culus buu keenay saacadaha hadda aan ku jirnana sida xogta aan ku helayno waa lasoo aftaray gaadiidkay wateen wuxuu ahaa siddeed iyo toban gaadi oo dadkii arkay noo xaqiijiyeen ciidankuna ciidan wuxuu ahaa fara badan ilaa afar boqol askari meelahaas ah nimankaa marka waa gudbeen kuwii kale ee annaga nala dagaalamay waxa weeye waxa weeye waa noo dhow yihiin
wararka naga soo gaaraya dhanka dalka itoobiya si gaar ah dhanka gobolka soomaalida itoobiya oo xallala gobolka bakool waxay sheegayaan in tuulooyin badan oo halkaasi ka tirsan uu ka socda dagaallo culus oo u dhexeeya argagixisada halkaasi weerarka ku tagtay iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada liyu boolis inta la ogyahay laay haatan faahfaahinada laga helaya dagaaladaas waxay sheegayaan in khasaaraha ka dhasha aad u u badan yahay ciidamada liyu boolis ayaa saacadii aan soo dhaafnay soo bandhigay kooxa ay ku sheegay in yihiin shabaabkii halkaasi weerarka ku tegay iyo gaadiid ay ka gubeen yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho